bismi illaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawadanaga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti shan iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo shalay lagu soo dhoweeyey boosaaso kana hadlay socdaal uu ku tegay muqdisho iyo imaaraadka carabta madaxweynaha jubbaland oo soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee loo magacaabay soomaaliya uguna baaqay baarlamaanku in ay ansixiyaan maamulka gobolka bari oo ka hadlay dilal ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka gobolka hiiraan oo sheegay wax gurmad ah inaysan ka helin dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolkaasi maamulka gobolka nugaal ayaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka loo magacaabay caashe mahdi aadan oo ah qoraa soomaaliyeed oo dalka ingiriiska deggan ayaa buuhodle ku soo bandhigtay buug loogu magacdaray dhig oo dheh kaasoo looga hadlayo af soomaaliga soo bandhigidda buuggan ayaa lagu soo beegay toddobaadka xuska afka hooyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada aha ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo khadar cawla hayaana istuudiyaha daljir ee buuhoola idinka soo jeedinaya waa hagaag aan ku bilaabee madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa shalayta ka degay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kadib socdaal uu ku tegay magaalada muqdisho iyo imaaraadka carabta madaxweynaha ayaa ka warbixiyey caleemasaarku kaga qayb galay magaalada muqdisho dhanka kale wuxuu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim assalamu calaykum raxmatullahi barakaatu hadda u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka iyo madaxda dowladda ee kale iyo intiina halkanba si fiican noogu soo dhoweysay aad baad u mahadsan tihiin farax xadwibay noo teena maanta aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigii kale nala socday aanu ku soo laabanno caasimadda ganacsiga ee puntland ee boosaaso annagoo ka soo qayb gallay caleemasaarkii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo caleemasaarkaas runtii ahaa mid weyn oo dad badan isugu yimaadeen dowlad badan ka soo qayb galeen dhammaantiina aad ka daawateen shaashadaha iyo idaacadaha aad ka aragteen calaamasaarkaasi guul buu ku soo dhammaaday runtii waxay lahayd dhammaystirkii socodkii dheeraa ee ged socodka dowladnimada soomaaliyeed ee ku soo gabagaboobay calaamasaarkii madaxweynaha farxad bay noo tahay marka annaga iyo raynrayn runtii inaannu qayb ka ahaano isbeddelkaasi lagu helay dowladnimada dowladda puntland ayadaa bandhigo u ahayd barnaamijkaas doorashada qaabkuu dhacaayey hadduu gobolada inuu ka dhacay ahayd qaabkii ergooyinka loo soo xulayey waa la socotaan waxayd heshiiskii ra-iisul wasaaraha hadda cumar cabdirashiid iyo anugu aanu ku saxinay garoowe kaas ayaa buldhigo u ahaa isbeddelkaas ee dhammaystirmay kusoo dhammaystirmay doorashada maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay magacaabidda ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre runtii aan is leeyahay isbeddelkaas iyo yiidiladaas cusub ee soomaaliya wax badan ayuu ku soo kordhin karaa in dhallinyaraahu wanaagsanoo firfircoon aqoon-yahana weeye macruufna aan asfacan u aqaano isagana waa u hambaliyeynayaa mar kale waxaan u rajeynayaa isagii madaxweyne cusubba xilka ilaahay inuu fududeeyo hobkaas iyo rajadaas weynoo maanta soomaalida ka leedahayna ay ka dhabeeyaan oo ay rumowdo ayaan rajaynaya insha allah aad baad umahadsantihiin waan ku faraxsanaa waddankiio nabada oo wax dhibiga aysan jirin aan ku soo laabanno dabcan dee dadka puntlandna waxaan kula dardaarmayaa mar walba inay midnimadooda adkaystaan inay wadajirkooda adkeeyaan in ay nabadgelyada ay ka shaqeeyaan iyo la dagaalanka xagjirka iyo argixisada intaba aad aad baad umahadsantihiin khayr baan isku ognaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayuu kaasi ahaa madaxweynaha jubbalandna waxa uu si weyn u soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka loo magacaabay baarlamaanka ayuu ugu baaqay inay ansixiyaan maadaama madaxweynihii ay doorteen uu soo magacaabay
ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xalay gelinkii dambe u magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk ah mudane maxamed cabdulaahi farmaajo aada iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa xasan cabdulaahi khayre waana soo dhaweyn aniga ku hadlaya afka xasan cali khayre waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub waa nin dhallinyaro ah anigoo ku hadlaya afka gobolka gobolada puntland oo gudoomiyaha dalada guddoomiyayaasha ahna guddoomiyaha gobolka nugaal oo hadda dhinacayga fadhiyaan maamul gobolka nugaal aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waa nin dhallinyaraha waa nin aqoon-yahana waa nin wax badan usoo shaqeey ummadda soomaaliyeed oo kasoo shaqeeya haydo kala duwan arinkaasu waa bogaadinaynaa waxaan kaloo haddaan kaftanno oo ku darayaa baryahan waxaa badatay reer hebel baa loo magacaabayaa iyo reer hebel baa loo magacaabayaa oo sidii magaranaysaayay naatiya waas oo kale waan bogaadinayaa ra-iisul madaxweynaha soomaaliya go-aanka u qaatay oo nin dhallinyaro ah oo runtii aan u malaynayo inuu la dagaalami doono musuq maasuqa iyo cadaalad darrada iyo dib heshiisiintan uu hagaajin doono iyo qabyaaladda waa kusoo dhawaynayaa meelihii laga falayana isbedel dhaba kaasoo kale weeye in laga leexday oo runtii meelo kale oo dadka soomaaliyeed kamid ka midana u magacaabay taasi waxay kutusaysaa in soomaaliya ay kursiga u siman tahay beel gaaran aysan lahayn qolo gaaran aysan sumadi ugu ool kursiga soomaaliya ay leedahay qof kastoo soomaaliyana xaq ule in loo magacaabo waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee uu maanta magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan kula taliyo inuu soo dhiso dowladdii shacabku ka sugayey waxaan rabaa inuu kula taliyo inaanu noqon dowlad sida ay u fadhido marka wakhtigu ka dhammaado waddanka mugdi geliso oo ku celisa waxa la yidhahdaa madasha wixii madasha la odhan jiray ku celisa waxaan kula talinayaa inuu soo dhiso dowlad ilaalisa hantida ummadda oo maalinba inta uu iska dhaqaaqo mid iska dhaqaaqo inuusan hantida ummadda qayb ka mida waddamo shisheeya ka iibin mid ilaalisa waxaan kula talinayaa inuu soo dhiso dowlad dalka oo dhan xanata midnimadiisa iyo amnigiisa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayuu kaasi ahaa maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay wax gurmad ah in aan la gaadhsiin dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolkaasi bismillahi raxmaan raxiim waxaad wada salaadiyaada u mahadsan tahay aniga deegaanada axmaamana horta waa shan degmo waa beledweyne waa dabalaqsi waa buulburti waa maxaas waa waa matalaan shanta degmada maamulka hadda uu kaliyo uu horteedka ka yahay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan runtii abaara ayaa ku dhuftay abaartu aan sii kala qaadne dhanka xoolaha xoola dhaqatada waxaa u badan dhanka degmada maxaas iyo degmada matalaana u badan oo labadaas degmo noloshooda waxay ku xormeedayen aad iyo aad ay ugu tiirsanaayeen xagga xoolaha halka degmooyinka kale duubaiyo beladeedana ee dhanka beeraha ay ahaayeen wax soo saarka waad ogtahay weligii inuu gursan yahay oo roob la-aan ay jirto dhankii beeraha saameyn badan ay ku yeelatay oo wax soo saarkii aad u yaraaday beerihii beeraaleydu way fadhiyaan isla markaasna dhankii kale xoola dhaqatada degmo macaas iyo matawaan waxaa laga soo sheegaya hadda maxruur aad iyo aad u daran maadaama noloshooda xoolaha ku xirteen xoolihiina ay ka bacay ay ka lacdeen maalmaha soo socdo haddii aan degmooyinkaas matalaan iyo macad aan waxba laga qabaninne ama aan gurma deg deg aysan helin oo emergensan waxaa laga yaabaa inay dad badan u dhintaan majaaco gaajo darteed ay u dhintaan ama oon jalaan ay u dhintaan suuragala aad iyo aad umaasantaa raadiyo dalka runtii xiriirkaad igala soo samaysay anigoo ku sugan magaala madaxda beledweyne dad ilaa hadda soo riday gaajada soo ridatay oo jiifa ama oo nafaqa darayso ama geeriyooday ma jiraan
nafaqadari horta caruurta horta caruur badan baa hadda halkaas nafaqadar ay ku haysatahay waa caruur dhimasho waa lasoo gaarto maxaas oo kale iyo matalaan oo kale caruur yani ma gaartay maanta meeshaasi mar hadii dadkii ay nolosh noloshooda ay ku xirmeed xoolaha nool ay ku xirna xoola dhaqata ay ahaayeen oo xoolihiina ay laadeen dadgalanna xoolihii dadgalkoodina aysan haysanin marka waa dareemi kartaa halkaas meelahaasna meela ceelal badan ay ka qodaan oona biilahaana waa soo food saartay oo maadaama hadda jawigiiyo guri biilahaanti meesha way saamaysay marka dhimasha xagga carruurta waa laga laakiin waayeelo hadda waxaa isoo gaaraya ee jiifa ee xaaladooda ay aada u daran tahay oo macluul adag ay hayso oo maalmaha soo socda haddii degmada maxaas iyo degmada matalaan uusan gurmad iyo marjankaha uusan meeshaas gaarin waxaa halis ah baa la leeyahay in dhimasho ay dhacdo hadda caruuraa dhimatay laakiin dad waaweyn ay leeyihinkaana halisa marka waxa waaye aad iyo aad aan runtii arrintaas yani magaartay aan uga qiiraayeysannahay labadaas degmood sida gaarka farta aan ugu kiikay dhibaatada soo foos daartay anigoo ka faa'iidaysanayo fursada bacd allahi subxaana watacaala alla subxana wataala kadib waxaan leeyahay dowladda cusub oo madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda dhawaan maanta la magacaabay xasan cali khayre iyo dhammaan intii yani markaasi ay hawshahaas kusayso xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan wasiirada ka soo jeeda gobolka hiiraan ganacsatada gobolka hiiraan gurbajoogta in in gurmad imarjansa la helo haddii la yidhaahdo degmada maxaas waxbaa dhintay waa yeelo ama degmada matalaan lama beensan karo macluum adagaa ka jirto degmooyinkan kale xoogo buurka laba siidaradeeda waa waa yeeraroo yihiin ayay noloshooda beeree ku tacdhuqay raashinkan iyo meelaha magaalada waxaa marmara ay iskaga nool yihiin laakiin labadaas degmo si gaar ahaana macluum adagaa ka jirta dhawaanna waxaan qorsheynayaa haddii ilaah yidhaahdo inaan gaara halkaas waana idin kala soo xariiri doonaa wixii aan meesha kusoo arka haddii ilah yidhahdo insha allah laakiin meesha dhibaataa lagu sheegaya guddoomiye dhanka iibka xoolaha waxaa la sheegay inay qiimahoodu hoos u dhaceen ciddiiba xoolo heli karta abaarta darteed marka qiimaha xoolaha ka warran bal iyo arrimahaas aad iyo aad ay u liitaan aad iyo aad ay hoos ugu dhacday waxaana keenaya waxa waaye dhibaatada kaalo abaaraha keentay dadka xoolaha keentay xoolaha anaga marka hore xoolaha waxaan u doofin jirnay meelahaas u doofin jirnay wixii la doofinayo way yaraadeen wixii suuqan suuqa la keena taasoo kale ah xoolihii dadkii guriga kumahay kara maxaa yeele daaq ma haystaan mar haddii weligii uu guray goobna usan jirin daaq meeshii lama hayo marka qofkii ma hay karo qofkii inuu xoolihiina biil u raadiyo fal u raadiyo noloshii guriga u daydida ma isku keeni karo taasoo keenta marka xoolihii suuqa la keena ayagoo weliba qabaana oo aad u liita qiimaha qiimaha marka xoolaha hilibka suuqa lagu iibinayo hadda waxaan halis halis aan u qabnaa xoolihii caakamidu baa la qalaya suuqii la geenaya waxaa halis leeyahay marka cuduro ay qayb ka tahay shuudiyood oo mar kale ugu soo noqdo ilaahay naga xeeliye oo xoolahaas caatada la qalaya awgood xoolaha la qalaya oo caatada in cudur ka yimaada suurtagal maa leedahay
dabcan dabcan waa qasab xoolahaas lo-da kale hadda soo qaata xoolahaada lo-da baladaa la isticmaalka laakiin haddana lo-dii markii ay fiican tahay caafimaad qabtay xayisida waa la isticmaala laakiin lo-dii oo kabaara ayaa meesha la keena arigii oo kabaaraha meesha la keena caata aa la keenaa taas marka waxay keeni kartaa marka dhibaato badan ay keeni kartaa marka waxaan ku celcelinaynaa marka in abaarta hadda gobolkiina ka jirta ay sii sidayso oo magaalo darbeed hadda aan joogo ay kusoo qulqulayaan dad maxaa kiyid dad matalaankid oo weliba iyagoo lugeena ay soo gelayaan oo aad u liitaan ay soo gelayaan marka dadkii waa iska korfuulaan marka dhibaata ha ka jirto abaar ba-an ha ka jirto marka waxa waaye abaartu waa gobolada dhan waa saameyn way kuwada yeelatay laakiin annaga gaar ahaan gobolkiilaan yani saameyn badan ay ugu yeelatay gaar ahaan marka la yidhahdo labadaa degma hadda aan farta ku fiiqay haddii aan maalmaha soo socda aysan helin gurmad emergency aysan helin marka waxaa dhibaato ah halis ah yani hadda caruuraa dhimadan isaga inay dad waaweyn ay halkaas kulaadaan marka waxaan leeyahay dhammaan inta imaqlayso iyo inta yani madaartay danaynaysa dadkaas walaalahooda ah hadday noqoto qurbajoogta hadday noqoto ganacsatada dowladda intaba yani in gurmad degdega guddiga guddiga gurmadka abaaraha in si degdeg ah labadaa degma wax looga qabto insha allah sidaan hadda kor kugu sheegin waxa waaye maalmaha lagu soo aado maadaama dhibaatada iska soo daba dhacayso degmada maxaad iyo degmada matawaada waxaan jeclaa si ilaahdaa inaan halkaas aan gaaro si aan si si si daqiiqa ah aan usoo ogaano laakiin degmooyinkaas madaxdooda madaxda degmooyinkaas waxayna soo gaarsiiyeen in haddaan laga soo gaarin dadkaas maalmaha soo socda ay halis ay ugu jiraan in halkaas dhimasho ay ka dhacdo waa hagaag guddoomiyaha jaaliyadda puntland ee dalka norway oo la hadlay raadiyow dal jir ayaa ka warbixiyey taariikhda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo deganaan jiray dalka norway dhanka kale waxa uu aada usoo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha cusub oo la magacaabay waa nin reer norway ah oo annaga wadanka norway degan deganaan jiray yani dhalashada norwayna haysta ana shaksi ahaan uma aqaano laakiin waa iswajin aqaano various occasionna waan arkay waxaan filayaa waa nin wax dembiya ama dhib ah aan ka gelin kollay saa aniga intaan ogsoonahay wadanka norway aan joogno marka asaga hambalya ayaan leenahay wax yar oo maaragtay hambalyadaas markaan ka gudbo ayaa fariinaya rabaa baarlamaanka soomaaliya inaan u gudbiyo iyo ra-iisul wasaaraha ansixintiisa waxaa taariikhda haddii waxyar dib loo laabto dowladda britain labadii kun iyo labaiyo tobankii shir ayay waxay ku qabatay soomaaliya ugu qabatay london london one iyo two iyo one iyo two dowladda ingiriisku waa dowlad xoog badan waa dowlad maaragtay brokris ah oo dulaal ah oo oo maaragtay influence badan adduunyada ku leh haddana kollay ra-iisul wasaaraha magacaabidiisa waxyaalo badan wax soo baxayay codka mala maqlaya waxaa soo baxaya waa dhaliilo badan oo ku saabsan oo laleeyahay lala xiriirinayo shirkadda soma oil and gas haddaan wax yar dib taariikhda idin celiyo taqriiban konton sano dowladda britain markii soomaaliya intiisa xorriyadda qaadan trustishipka yacni xorriyad gaarsiinta tobankii kalo tobankii sano ismaamulka ahayd oo uu ra-iisul wasaare ka ahaa ama uu maaragtay ismaamulka markaas uu madax ka ahaa cabdulaahi ciise maxamuud waktigaas waa la kabalsiiyey saan taariikh ku hayo itaaliya iyo wadankii la dhihi jiray iyo wadankii boqortooyadii ingiriiska soomaalidu waxay doorteen boqortooyadii waxaale waxay doorteen itaaliya maadaama itaaliya ay ka quwad yarayd oo wadanay haddii hadhow ay diiday inuu xornimadooda siiyo ay la dagaali kareen ahaa werista britain ay ahayd global empire yani wadan boqortooyo adduunyadao dhan intaasoo wadan gubaysto xoog badan waase u babaa dhigi karin laakiin political suicide bay ku ahayd dhibbay ku noqotay inay ingiriiska la col noqdaan waxay sababtay soomaaliya in shan loo qaybiyo referencega taariikhda saas weeye waxay u qaybiyeen n f d jabuuti intaasoo soomaaliya laakiin ay dhici lahayd una badnayd ay u banaan lahayd soomaaliya inay hadday ingiriiska qaadan lahaayeen ay haldal isu geyn lahaayeen xorriyaddana saa ku siin lahaayeen kaashe waqtigu ha dheeraado laakiin xorriyaddooda buucda ay saa ku heli lahaayeen taas waxaan uga dan leeyahay ra-iisul wasaaraha maanta la doortay shirkadaasna lala xiriirinayo runtii yacni sawiro badan baa meesha ka soo baxaya safiirkii ugu horreeyey oo farmaajo la kulma oo meesha tegay awla safiir oo ku lahaayeen markiiba tegay safiirkii u horreeyay qabilo safiirkii ingiriisku ahaa marka dowladda ingiriiska in lala coloobana wax tari mayso laakiin waa in la ilaashado yacni waxyaalaha yani dadku khayraadkooda heshiisyaday gelayaan wax ayagana dan ugu jirto bilaadan kalena ay dantooda ugu fulinayaan adduunyaduna runtii meesha dana badanna ku leedahay waana ka wareertay hadda ra-iisul wasaare cusub madaxweyne cusub maxaan ku dhahaa ambasator cusub ciday la dhiilgarayeen ma garanayaan ninkii shalay isbarteen ama relationship la yeesheen ama britain meesha ka maqanyaan ninka la joogo marka fariinta aan baarlamaanka soomaaliya u diraya waxay tahay in ay xaqiijiyaan ninkan relationshipka uu la leeyahay kabaniyadaas somo oilangas waxayna waa garan kartaan oo ka wada dharagsan tihiin michael howard oo ahaa tory leaderka ama xisbiga conservative-ka intaan david cameron qabsan qabsan markuu uu conservative party-ga ka degayna uu cameron kala wareegay marka ray afterna uu prime ministerkii ingiriiska shirarkii ayaga ku qabtay labada kun iyo labayo tobankii markiina shirkaa la qabtay iyo shirkii ku xigay mar allaale marka xasan sheekh maxamuud la doortayna shirkii labaad la qabtay haddana bisha may shir kalaa sidoo kale london ka dhacaya waxaasoo dhanna dowladda ingiriiska inay dana naga yeelato ama inay yani waa wax fiican waa dowlad weyn waa dowlad moogtahay laakiin ma aha yani waxyaala kabaniyan waxyaala yaro hadda nimantuuga hadda inta laisku ururiyey ama shaksiyaad hadda inta laisku ururiyey kabaniyan markaas london maxaan ku dhahaa house of company yani kabani hadda la tiisgareeyey hadda la aas-aasay yani wixii o dhan inay khayraadkeeni dulaal camal ku dhammaadaan yani keliya kambanigaas inuu soomaaliya contract ka qaato isagoonba waxba sameynba ayaa share priceskiisa iyo maaragtay ay balaayin dollar ay kaga heli karaan haddii yani potentialka meeshaas ay leedahay marka dad badanna waxyaalo badanna markii de ay wixii waa mahadhowta waa qiimo beelayaan markii nin kasta intuu ka beectamo suu rabo dantuu laha ka gaaro ka tago hadhowto shidaalkaa waxaa waa qiimo beelayaan waxyaalihii rasmiga ahaa ama ciddii rasmiga ahaydoo waxaa kuu samayn lahay heli maysid marka dowladda soomaaliya waxaa leeyahay ciday ay siinayaan ay contractiyo la gelayaan oo wax la gelayaan inay xaqiijiyaan inay awooddeeda iyo capaciteedkeeda iyo maxaan ku dhahaa iyo referencega leeyihiin keliya kabanigaas waxaa ku fuli lahayd kabanigan nahaye muxuu referenciyo soo qabtay muxuu shaqadan soo qabtay muxuu shaqa fuliyey wax yare shaqada ugu yar baa laga yaaba dirsanaysa ugu yar hare wax kale iska daa guri haddaad kiraysanaysa reference lagu weydiinaya kambani la siinayo qandaraas ama inuu jasmic maxaan ku dhahaa inuu olibaari sameeyo oo wax reference la weydiin haddana waxay ila tahay wax kuli ala xaal fariinta aan baarlamaanka soomaaliya gudbinayaa waxay tahay ha iga raali noqdo xoogaa hargabahaya codkayga wala ma odeelayna fariinta aan baarlamaanka soomaaliya ugudbinaya waxay tahay in ay xaqiijiyaan yani inay xaqiijiyaan lugta ay ku leedahay magacaabista ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahana dowladda ingiriiska haddii uu yahay nin dowladda ingiriiska meesha keensatay dee annaga nooga shaqeeyo ra-iisul wasaarena nooga ahaan baarlamaankuna ma aha inuu ansixiyo anigoo shaksigaas hadda u gafayn runtii waxaan wanaag ahayn humanitarian khayrna ku shaqeey yani ku shaqeynaya wax aan ku aqoon isna ma aha inay ansixiyaan baas baarlamaanku inay celiyaan yidhahdaan may ninkani meesha criteria lagu talagalay male bes soo bedel mid kala keen intaas bas bay ku egtay dib u celiyaan baarlamaanku awoodaasu leeyahay inay awooddooda isticmaalaan hadday u arkaan in dowlad shisheeye keensan oo madaxweynuhu keensaday shaqadaa ka bixi karo na na ay ansixiyaan laakiin iyadoon xaqiiqsan inay iska ansixiyaan laablakac maaha in maaragtay wax kasta aan laablakac iyo ana danteena garan halkaasayna gaarsiisay intaas aan rabay inaan idinla qaybsado gudoomiyaha jaaliyadda puntland ee norway ayuu kaasi ahaa caasho cabdulaahi oo ah xubin ka mid a guddiga xaafadaha magaalada boosaaso ayaa ka warbixisay falalah mandaro oo ka dhacay magaalada boosaaso iyo dil dhowaan gabadh lagu geystay magaaladaas
haycalow horta xaafadda dhib weyn baa ka jirta dhibtaasuna waa ciyaal ciyaalkaasuna laba xaafadood bay isaga soo duulaan laba xaafadood keliyaba maahe adigu waa afar iyo shan xaafadood gurub gurub baa la ysula socdaa waxa weeye qoloba dhinac bay kasoo duushaa caruurtaani ciyaal yar yarna maayo waa dad waaweyn waxay afinayaanna ma laha walaa islaan walaa oday walaa guri marka dhibta ugu weyn oo horta na haysato hadda annaga oo nabadgelyo xumada ahay waa ciyaalkaas waaya maxay dhibaato ay geystaan marka ciyaalkaas xaafadaha ka yimaada isku soo duula dagaalka iyo duulaanka sameeya walaalow waxay sameeyaan guryihii waa la jejebiyey dadki qofkii banaan maraya ama markaad adigu u baxdo oo tiraahdo isdifaac oo gurigaaga ka cesho waa lagu dhagxinaya adigii baa lagu dhagxinayaa gurigaagi ma difaacan kadho waxa weeye qof banaan maraya lama cafinaayo haddaad isdhex taagto oo tiraahdo war maxaad isku haysaan waxa weeye qofku maqlaya ma jiro mid waliba wuxuu dhahaya qolada kalaan shahiid ku ahay waxay shahiid ku yihiinna garan mayno marka dhibtaas baa xaafadda ka jirta guryey waa jejabiyeen waxa weeye odayaal badan waa dileen waxa weye islaame waa dileen habeen dhaweyd gabar baa waxawey iyadoo berkada ka dhaansanaysa dhagax lagu dhiftayo laba maalin bay koomo ku jirtay oo xaafadda yada ah waxa weeye dhibtaasaa jirta wax badanna waanu qaylinay marka walaalay waa saas waayahay gudoomi guddoomiye caasho mar haddiiba dhibtaas ee xaafadda ka jirto idinkuna aad ogeedeen adigana aad tahay guddigii xaafadda ama guddoomiye xaafadda maxaad laamaha ammaanka xiriir ula soo sameyn weydeen oo arrintan si wax looga qabto hay kalow horta anigu xubnaha guddiga xaafaddan ka mid ahay guddoomiye wiilka noo ah marka waxa weeye mar waa tagnay qaybtaan tagnay annaga oo dhowra arrinkaa waa u sheegnay telefoonna waan ka wacnay dowladda xataa waa dowladda hoose xataa waan u sheegnay xildhibaanadooda qayb waa la hadalay arrintaa waa laga wada dherigsan yahay waana lala socdaa annaga xaafadda yadu saldhig ma laha saldhig biyo kululaa noogu dhow ciidanka biyo kululena waxa weeye saa nooguma soo howlgelin adigu dhibtan waa dhib ay ka wada dheregsan yihiin qaybta iyo eh, saldhigga biyo kulule iyo dawladda hoose kulli way og yihiin dhibta meesha ka jirtana way la socdaan marka wax badanna waanu u sheegnay annagu hadda waxa weeye nafbax bayba gaartay oo xala gabar baa lagu dilay oo waxa weeye ku nafbaxday arrintaana waana sii soconaysaayo hadda saacadda aan kula hadlayo way socotaa marka walaale waa saas waayahay bal waxay ga warbixisaa gabadhan xalay la dilay iyo dilkeeda soo u dhacay yaa dilay iyadase walaalow gabadhan dilkeedu wuxuu u dhacay gabadhan toorey baa lagu dhiftay wixii dilana haddadaa lama garanayo gabadhaani xaafad waxay kasoo baxday islaam eedadeedii ay degan tahay waktigii maqrib la tukanayay wax yar hadday kasoo socotana nin qofkaa shuftigaasaa helay wuxuu ahaa ma garanayno toorey buu gadaal kaga dhiftay hal toorey baa ku dhacday gabadhaasina tooreydaasay u nafbaxday marka kolleyba anagu hadda ma dhihi karo qofkaasaa dilay laakiin kolley xaafadda dhexdeedaa lagu dilay waana waxa weeye masiibooyinkaa socday kamid tahay
waayahay marka gabadha maxay sidatay mobile baa lagu dilay maalaab kale wadatay
maya maya maya gabadhaas wax moobeela ma sidan maryaheeda ay qabtay maahay wax moobeelo gabadhaas waxa weeye loogu soo handaday oo ay sidata ma jirin waayahay ma jirtaa marka cid kale oo dagaal iyo wax kale ay ka dhexeeyeen maya maya gabadhaan gabar yar bay ahayd qof dhib lena ma ahayn wax dhiba oo xumaan oo cid kale ay ka dhexaysana ehelka haddaan weydiina ma sheegin cidina waxa weye weligoodna cid isma qaban baa layidhi magacaad gabadha gabadha waxaa la dhahaa sahra axmed sahra axmed baa la dhahaa waayahay hadda marka eheladeedi iyo qaraabadeedi ma joogaan oo isbitaalka miyay joogtaa isbitaalka miyaa geemeedka gabadha walaalow maanta akay anigu waxaan imi meesha gabadha lagu dilay iyagoo gabdho tulisan yihiin waan kasoo baxay hooyadeedaan hadda dhaweyd markaan kula hadlayo hooyadeedaan kasoo baxay horti oo jiifto bustiyo saaran yihiin baan hadda xaafadeedi kasoo baxay gabadhii dhagaxay saaran tahay habaryarteeda oo maydka qaaday oo geysay meesha geysana iyadana waa la xiray saldhigay ku xiran tahay waxaweye ayadana dhagaxay saaran tahay hooyadeedna waxaweye kooma kuma jirto laakin way suuxsan tahay bustiyaa saaran marka dhibtaasaa jida habaryarteed maxaa lagu xiray saldhiga loogu xiray habaryarteed ilaa hadda wax lagu xiray ma sheegi karo gabadhay qaaday iyada oo shoogsan oo si u naxayso oo u ooyeysa bay gabadha qaaday isbitaalkay geysay hadday soo noqotay guriga timi ciidan baa laga daba keenay gabadhi gabadha keenta awey baa la yidhi waa la kaxeeyey haddana way xiran tahay waayahay marka hooyadeed aad la sheekeysatay maxay kuu sheegtay hooyadeed lama sheekaysan mana hadlayso waxa weye waa isaga imi waa usoo tacsiyeeyey laakiin indhaha iga fiirisay waan fiicnahay bay tiri wax hadal oo ay leedahana ma jirto buftiyaal baana saaran
waaya cid kale oo ehelada kamid ah oo kula hadashay oo arrintan wax xooga kaa siisay ma jiraan iyo see wax u dhaceen
ha saakay waxaan imi gurigii gabadhu kasoo baxday shalay ay harsanaysay gabadhii eedadeed ahayd oo shalay ay la joogtay baan waraystay marka waxay ii sheegtay kollay gabadha inan cid kale aanay dhibi ka dhexayn gabadhaana maqribkii markay soo baxaysay sandof bay usoo socotay aan ku yidhi eedo ha bixin anaa ku kaxaynaye joog maqribkii salaadii markay markaan galana ay iga soo baxday kabacdiina salaadii markaan ka baxda kayraroodka uu ii yimi marka intaasay gabadhu ii sheegtay laakiin cid kaloo wax ka dhexeeyeen ma jirin waa malaka mawd ilaahay meesha u taagay buu ahaa waa xaafadda lix iyo labaatanka juun ridwan waayahay guddoomiisa marka xaafadda lix iyo labaatanka juun haddiiba dhibaatadaas ay ka jirto magaalada boosaasono ay tahay magaaladii ganacsiga ee puntland maamul uu ka jiro puntland intaasoo sano ay jirtay dhowr iyo labaatan sano xaafad ka mid a magaalada boosaaso in dadka khaatiyaan ay ka taagaan dhalinyaro meel kale aynan kasoo duulin ee ah dhalinyaradii xaafadda ee guryaha kasoo toosoon la yaqaano eheladoodii la yaqaano oo waalidkood la yaqaano maxaas leedahay oo hor taagan wax waa laga qaban laaya hay kaloo waxa weeye waa runtahay horta ciyaalkan waa ciyaalkii xaafadaha u dhashay meel kasta ha ka yimaada qaybi suweytay ka timaadaa qaybi beerta colaad bay ka timaadaa qaybi raxiis bay ka timaadaa qaybi raxmay ka timaadaa qayb waxay ka timaadaa madaxtooyada iyo dhinaca qayb waxay ka timaadaa ridwaan hoose waxa weeye dhowr meelood oo magaciyo loo dhexeeyay horta carruurtaas way iskaga yimaadaan waalidiintoodna isma taqaan hadda annaga xaafadda ay ka dagaalamaan hal wiil oo aan dhihi karo wiilkaas waa inay hebel kuma jiro marka wiilashu waa wiilasha xaafadda laakiin hooyadii haddii uu saaka ka baxay wiilkeeda qayb baa dugsi loo dirsaday inuu dugsigu u jiraabay u malaynaysaa qayb baa banaankaa jidha ama bad jidha ama kubad jidha bay leedahay maba ogaba waalidka waxaba laga yaabaa badankood inanay ogeyn dhibta ay wiilashaani samaynayaan
laakiin hadday xaafadda islaamta hadday islaamta beerta colaa degan oo wiilkeedu uu halaka ridwaan iyo raxmo iyo wax ka samaynayo ma garan kardo wiilkeeda beelku maqan yahay waa gartay marka dhibaato weyn soo maaha marka in habeenkii xilli maqrib ah wixii ka dambeeya inaan xaafadii laga soo bixi karin dumarkii soo adeegan karin soo dhibaato weyn maa marka waa dhib weyn hadde dhibta ayaanu uga ayaanu ugu dacwoona ayaanu ugu tagnaa dhibta dhibti waa jirtaa hadda waxa weeye annaga xaafadda hadda aanu joogno meesha la dhaho barxad leh oo raxmad dhinacan ka soo ah ilaa iyo ridwaankan hoose aaggaa u dhexeeya lama mari karo gobolku hadduu dhaco maalintii waa la isdhagxinayaa habeenkiina waxaa loo soo shaqo tegaa baarasho iyo wixii magaalada kasoo baxay iyo wixii xaafadaha kasoo baxa tooreeyaa la wataa waxa weeye qofna loo aada yeeli maayo loona naxariisan maayo tooreydaa la gelinaya marka yaanu marka xaggeen ugu dacwoon annagii wax kama qaban karo oo markaanu nidhi istifaaca oo idinku dhagax iyo waxaanu urursana annagii baana la dhegxiye waxa weeye dibna loo geysa ciidanku waa ogyihiin oo way u jeedaan annaga waxay af ad nagu yidhaahdeen iska cesha annana iskama celin karo shacabkii haddaanu nahay xaafadii waxa weeye dhibtaasaa ka taagan aan kuu sheegay dhallinyaradaasaana dhibtaa wada annagu hadda xal waxaa noqonaya dawladda iyo ciidanka iyo shacabka oo is maaragtay iskaashada oo carruurtan xataa carruurta wax tuuraysa ciidanka qayb bay dhaleen waxa weeye odayaasha madaxda oo dawladda oo waxa weeye dawladda ushaqeeya qayb bay dhaleen xildhibaanadu qayb bay dhaleen ii sheegay badanaaba madaxdaa dhashay waayo ugu dambeyntii marka maxaad usoo jeedinaysaa shacabka ku dhegaysanaya dawladda qeybaha kala duwan ee bulshada culimada iyo laamaha amniga waxaan usoo jeedinayaa horta nabadgelyada innagaa ku nool haddii laanta xaafadda hadda aan kuu sheega nabadgelyadeedu xumaantana xaafadahoo dhan waa xumaanaysaa dhibaatada laga qaylinayaana waxay soo gelaysaa meeshii nabad xumo ka socoto nabad xumo kalena ma jirte waa ciyaalka yaryarkaa oo inagu aynu dhalay dhibta ciyaalka wada in waxa weeye carruurtan in laqaqabto oo ciidanku yimaado oo haddii xataa laqaqabto oo qaybtood la xirxiro aan la soo dayn oo waalidku markuu u tago ciidanku waa soo daayaan ee carruurtan haddii la dayn lahaa oo meeshoodaas ama ciidan la qori lahaa oo maaragtay dhibaatadan way ka way yaraan lahayd anugu marka waxaan leeyahay dhibtaasaa jirta dhibtuna waa ina wada gelaysaa carruurahan waxaway tooreeyada sitaa hadhow shufti waaweyn bay noqonayaan shufti waaweyn walaa taliyaan ka badbaadihayn walaa madaxdaan ka badbaadihayn ilmuhuna hadday dhiigii cab noqdaan oo maalin walba toorey qof ku bacsadaanin shufti bay noqonayaan marka waxaan leeyahay hawshaan hawl fudud ma aha hawshaan hawl fudud ma aha hawshaan waxa laga qabto
qoraa casho mahdi aadan oo ah qoraa soomaaliyeed oo degan dalka ingiriiska ayaa buuhadla kusoo bandhigtay buug la magac baxay dhig oo dhexkaasiyo oo ka hadlaya af soomaaliga waxaana lagu soo beegay soo bandhigidda buuggani toddobaadka xuska afka hooyo ujeeddada buuggan aan ka lahaa waxa weeyaan in af soomaaliga kor loo qaado oo aynu maadaama waddankeennii in badan burbur ku jiray oo dal iyo dibadba aada moodo luuqaddii soomaaliga ahayd inaan aada loo xiiseyn haynin khaasatan aniga oo ku nool waddanka ingiriiska aan ogahay caruurta soomaaliyeed ee waddankaa jooga inta badan inay inay magaranaysaa ku hadlaan luuqado kale oo afkoodii meeshaba ka baxo marmarka qaarkoodna ay dhacdaba xitaa waalidkii iyo caruurtii inaanay isfahmin taasi hortaa waa xagga dadka dibadda jooga aada iyo aad bay sidaa darteed uga faa'iidayaan boogan oo markuu iyadoo culayska aan saarayno soomaaligii oo xarfihii iyo sida loo qoro iyo shaqaladii iyo shibanayaashii iyo dhismaha afka iyo taas oo ay la socoto sawir oo mid walba sawir ku turjumaya kelmadii sii sharaxaya ay la socoto iyo weliba waxoogaa tababara oo si aanay caruurtii u ilaawin la weydiinayo wixii iminka ay arkeen ee sawirku uu ka hadlayo dabeedna jawaabtiina xagga dambe ay ugu qoran tahay buogu ay ka helayaan waxaa intaa usii dheer hadhowdii oo luuqadii ingiriiska ahayd usii fududaynaysa kuwa aan garanahaynin af soomaaliga uu ku adag yahay usii fududaynaysa micnihii caruuraha kale iyagu soomaaliya jooga ee iyaga qudhoodu afkooda baranaya oo yaba u baahan oo dele caruurtu kolliba waa u baahan inay afka meelu ka bilaabaane iyaguna ka faa'iidaysanaya oo ay usii dheertay iyaguna luuqad kale oo ingiriisiga inay halkaa iyaguna ka faa'iidaan oo ay maaragtay ay dee fahmaan oo wax ka bartaan oo laba laba luuqadood halkaa iyaguna ka helayaan marka aada iyo aad baan ugu boorinayaa inaynu luuqadeenna aynu had iyo goor kobcinno oo aynu caruurteena ku baraarujinno oo waalidku isku taxallujiyo oo aan la ilaawin dhaqanka iyo hiddaha midda kale buugani waa xambaarsan yahay haddaad aragto say arki doonaan dadku ama adigoo iminka aad ujeedo halka u sareysa ama bejka kabarka la yidhaaho ama ka u sareeya waxaa ku sawiran harar isku joog ah gudahana waxaad ka arki doon aad ka arki doontaa oo ku qoran oo caruurtii usii sharaxaya arrimo badan oo ku wixii aqal soomaaligeenii oo xarfihii markay soo dhex galaan usii sharaxaya waxaa buogu gebigiisuba waa wada sawir iyo micnahii iyo midab wada midab weeye waxaa loo yaqaano full color waana afartan iyo sideed bog ma garatay marka aada iyo aad iyo aad buu anfacayaa insha allah kii labaadna waa ku daba jiraa aad iyo aad baan ugu boorinayaa inay maaragtay waalidiintu ku baraarujiyaan oo luuqadeenna maxaan ku dhahdaayey aadka iyo aadka u ah
waxaad kusoo beegtay koob iyo labaatanka febraayo oo shalay ahayd maalinta af soomaaliga ee sombardhigistiis marka af soomaaliga iyo kobcinta iyo inta badan waa laga hadla ma arrimahaas dabcan inaad kaga qayb qaadata mise uu ka horreeyey xaqiiqadu waxa weeye horta buuggan inkastoo iminka muddo qornaa maanta waxaan aan kuugu yeedhay oo aan aan kugula qaybsanaya warbixinta buuggan inay aynu halkaa garanaysaa uu ka qayb qaato wiigan ay tahay asbuucii af soomaaliga marka anigu hadda soomaaliyaan joogaa buuhoodland joogaa buugani buuhoodluu yaalaa laga helayaa haddii allaba kuu roon yahay yurub markaan ku noqdo iyo iyo adduunyada inteeda kaleba ciddii u baahataana xaggaas ay igala soo xidhiidhaysaa oo website baa jira ay igala soo xidhiidhayaan oo markaan u k ku noqdo haddii alla idmo oo la yidhaahdo website-ku waa w w dot samadon s a m a d d o n s d o na gadaal laga dayo dot org dot u k halkaasi waa website facebookayga caasho mahdi waa halkaana warbixin baa laga helayaa haddii allaba kuu roon yahay halkan buuhood leh waxaa maktabad buu yaalla iminka warbixinta aada siin doonto adigu haddii allaba kuu roon yahay wiigana saasaan insha allah u jeclahay meel kasta inaynu ka kobcino oo luuqadeenna kor loo soo qaado oo luuqadeenna aynaan luuqadeennu waa luuqad aada iyo aada iyo aada u qiimo badan u maxaan ku dhahay naxwo badan leh mahamaayo badan oo qiimo gala leh waxyaabo badan aada iyo aada u qurux badan weeye marka waxaan rabaa mustaqbalka inay carruurteennu ka faa'iidaystaan gabayada fahmaan mahmahyaa fahmaan ku faanaan qofku waxaa la yidhi markuu afkiisa garanayo qof walba intuu inta luuqadeedu yaqaano kasii caqli badan marka saasaan adigu ugu boorinaya in maaragtay waalidku ay carruurtooda
marka adigu qurbahaad u joogaad buuggan bilow qoraalkiisa bilowday halkan soomaaliyana aad kusoo bandhigtay marka caruuraha qurbaha joogaan inta badan waxaa la dhahay inuu af soomaaliga ku adag yahay oo waalidka laftigoodu aysan kobcin carruurta ama ku tababaran inay af soomaaliga bartaan taasi markaa door intay leeg baslada buuggan uu ka qaadan karaa caruuraha qurbaha ku dhalanaya ee af soomaaliga laleeyahay waa ku liitaan inay af soomaaliga markaa bartaan ama ku dhiiradaan
waa su-aal muhiima su-aashaasi waxa weeye waxaan aada aniguba waxaan hooyo qurba jooga hawsha ay leedahay iyo iyo iyo magaranaysaa sayna u sahlanayna aada iyo aada baan ugu ogahay in magaranaysaa caruurtii ay af soomaali ku wanaagsan ku hadlaan ay ku adag tahay sababtuna waxa weeye waxaa dee mujtamacii kalaa ka badan waa bad weeye waa dad bad ku dhex jira meel allaale meeshay tagayntaa yar hooyo ama aaba la hadlayaan mooyaane in allaale inta ay maalintii intay maqan yihiin iyo intay waxbaranayaan intay cayaarayaan intay wax daawanayaan luuqad kala lagu hadlaya marka waalidkii iyaga qudhooda waalid badan oo dadaalaya waa jira laakiin inta badan waxaan arkay waalidku inay culayska saaraan qur-aanka inay culayska saaraan laakiin sidaa ay qur-aanka culayska loo saarayo waxaa muhiima in luuqadii caruurtana culayska la saaro iyana waa la mid sida qur-aanku u fiican yahay iyana muhiim u tahay aragtidayda marka iyadana sidaa maaragtay midda kale lagula hadlo oo guriga marka la joogo lagula hadlo waan ogahay inta badan markaad kula hadasho way fahmayaan badankoodu waxaa laga yaabaa inaana waxba isku taxallusina hadalkii soo celiyaan laakiin ay fahmayaan laakiinse waxaa haddii loo dhigo oo weliba buuggani wuxuu u fiican yahay in hooyadii intay la fadhiisato carruurtii tidhaahdo sidaasaa loo qoraa xarfaha soomaaliga sidaasaa loo dhahaa oo sawiradiibaa caawinaya wixiibaa anfacaya dabeedna saa xiisa waana buug qurux badan soo jiidanaya carruurtao midab wacan leh marka ay sidaa caruurtii loogu sheego loo sharxo layidha waa kaasoo waddankiina waa qurux badan yahi luuqadeennu waa taasoo saa loo magaranaysaa loogu loogu sheego marka waxa weeye waan ogahay wax sahlan maaha laakiinse caruurtani waa korayaan berri ka maalina way korayaan waxaa muhiima inaan lagu ilaawin ama telefishon ama luuqad ama maxaan ku dhahay laptop ama telefon intii awoodi tidhaaho si fiican inta loola hadlo lidha dhaqankeena baranaya loo sheekeeyo xitaa sheekooyinka looga sheekeeyo marka waxa weeye waxaan kaloo odhan lahaana oo iyana muhiima ciddii awoodda inay caruurta waddanka keenaan oo keenaan fasaxyada keenaan ciddii awoodda taa qudheeda waxay fursad bay siinaysaa ay caruur iyagoo kalaa la hadlaan oo la sheekaystaan oo ehelkiyoodan af soomaali kula hadlaan oo halkaan ay luuqadii marka waxaasoo dhan way kobcinayaan bugaagtan oo bilowga ah saa loo barayo loogu sheekaynayo adigoo caruurtaadii wakti siinayaad soomaali ku wada hadashaan ay wadankooda ku farxaan waayo iminka intay iskuulka ku jiraan cidina soo qaadi mayso soomaali cidina soo qaadi mayso af soomaali cidina soo qaadi mayso gabayadeena quruxda badan iyo dhaqankeena iyo hidaheena quruxda badan laakiin iminka buuggan markaad tustoo tiraahdo waxa ah ee buuggan dushiisa ku sawaran waa inagaa samayno gabdhaheennaa samayn jirayo guryaheennaa lagu dhisa ama hararkiibay arkaan dee waxbaa u kordhaya dad dad khibrad lahoo wax qaban jirayo yani way ku faanayaanoo way jeclaysanayaanoo yani damiirkooday kor usoo qaadaysaa ila dad qof walba wuxuu ku faanayaa luuqadooda iyo maxaan ku dhahaa dhaqankooda iyo wuxooday ku faanayaan marka saasaan maaragtay aan odhan lahaa in maaragtay dee loogu faa'iideeyo caruurta oo aan marnaba loo ilaawin casha mahdi aadan oo ii warramaysay ayay waatay dhegeystayaal xubnihi joogtadaha ee barnaamijka ayaa lasoo gaadhay aan ku hormar xubinta ciyaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
waxaa shaqadii tababarnimo ee kooxda lester city laga ceeriyey tababarihii reer talyaani ee cludio rioneris lagu magacaabi jiray kaasi oo sagaal bilood ka hor kula guulaystay kooxda lester city premier leaga tababarahaasi ayaa sheegay in eryadiisu ay dhimatay kadib shaqa kaceerinta lagu sameeyey khubro badan oo isboortiga ayaa sheegtay in tababarahani uusan ku wanaagsanayn xilligan in shaqadaasi laga ceyriyo tababaraha kooxda manchester united ee murino ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in uu saaxiib dhow la ahaa ninkani kaasi uu ku tilmaamay inuu yahay nin khibradiisu ay aada u sarrayso tababaraha kooxda liverpool clubna waxa uu sheegay in shaqa kaacerinta tababar ee cludio rioneris uu la barbardhigay go-aanadii aadka u xanuunka badnaa ee uu soo saari jiray madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump premier liigaha ingiriiska maanta kulamada laga ciyaari doono naadiga ah chelsea ayaa swansi soo dhoweyn doonta halka crystal balas iyo marisburg everton iyo naadiga sunderland hal city iyo berlin arsenal ayaa booqan doonta naadiga southamptom halka naadiga westbrom albion f c bournemouth ay soo dhoweyn doonta watford iyo naadiga westham united dhan kale liigaha sbain ee kulamo xiisa badan ma jiraan marka la fiiriyo saddexda kooxood ee ugu sarraysa waa real madrid barcelona iyo zavilla ayaa waxa ay yihiin kulamadooda kuwa natiijadoodu ay adkaan doonto real batis ayaa soo dhoweyn doonta nadiga zavilla halka labada kooxood ee kaalmaha sare ku jira barcelona iyo atletico madrid ay la kala ciyaari doonaan kooxda real madrid ayaa booqan doonta garoonka madrigal ee kooxda valarial halka barcelona ay booqan doonta garoonka atletico madrid ee vicente calderon real madridna warbixin caafimaad ayaa ka soo saartay dhaawaca ciyaaryahan rafael vren kadib kulankii valensiya ay la ciyaarayeen warbixinta caafimaad ee real madrid ee soo saartay ayaa lagu sheegay in caafimaadkiisa ciyaaryahankan dhaawaca muruqa ka soo gaaray uu mari doono heerka labaad ee baaritaanka kadibna ay noqon doonto inuusan ka qayb ahaanin kulanka madrigal ay ku booqan doonaan kooxda real madrid ee valerial
xubinta wargeysyaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumara wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka iiraan oo u digay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xukuumaddiisa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka iiraan jafaad sariif ayaa maraykanka u sheegay inuu joojiyo handadaadda uu dalkiisa ku hayo jafaad shariif waxa uu maamulka donald trump ku eedeeyey sida wargeyska uu qoray inuu isku dayayo in uu daandaansado waddankaasi iiraan si cunnaqabatayn loo saaro wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi iiraan jafaad shariif waxa uu sheegay in donald trump uu kicin samaynayo kadib gantaal ay iiraan dhowaan tijaabisay kaasoo ahaa mid caag ah waxa uu u digay maraykanka isagoo u sheegay in aysan cunaqabatayn saari karin xukuumadda tehraan master shariif ayaa tilmaamay in tallaabo taa la mid ah ay qaadi doonaan haddii xayiraad lagu soo rogo waddankaasi iiraan master shariif wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka iiraan waxa uu ka qayb galay sida wargeesku uu qoray kulankii amniga ee magaalada muuniq ee waddanka jarmalka markanna waa wargeyska washington bost ee ka soo baxa waddankaasi maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay dibadbaxayaasha isugu soo baxay magaalada new york oo cambaareeyey ganaaxa muslimiinta ee donald trump boqolaal dadka ku dhaqan magaalada new york ah ayaa sameeyey dibadbax ay codkooda ku taageerayaan midnimada muslimiinta kadib markii madaxweynaha waddankaasi maraykanka donald trump uu ganaax ku soo rogay dadka qaar ka mid ah qarumaha muslimiinta dibadbaxayaasha ayaa socod ku marayay xarunta times square iyagoo ku qaylinaya waxaan nahay sidoo kale muslimiinta iyagoo cambaareeyey sharciga donald trump ee bishii lasoo dhaafay lagu mamnuucay safarrada dalalka iiraan ciraaq libiya soomaaliya suudaan iyo suuriya iyo weliba yeman ninka ah soo saaraha muusiga ahna ganacsadaha weyn rusel zemons ayaa abaabulay dibadbaxan waxaana sidoo kale dhacdadan hadal ka jeediyey duqa magaaladaasi new york ninka lagu magacaabo bill pliso iyo weliba gabadha agtaradda hollywoodka ah ee susana sandron muusig sameeye master simon waxa uu sheegay dalkan in lagu aas-aasay inay isdhexgeliyaan dhammaan diimaha oo dhan oo dadku ay aaminsan yihiin taasina waxa uu yidhi waa mid aynu aaminsan nahay haddaan nahay dadka maraykanka isagoo sheegay in hadalka ka soo yeeray donald trump uusan mateli karin shacbi weynaha waddankaasi maraykanka xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka saaka iyo dunida intaas ku arkayna barnaamijkan lamid ah nabadgeli